wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland oo gacan ku helaasa hay-adda bisha casi ee dalka qatar iyo-deeq raashinka deersidii qoysas danyaree ku noolana deegaanada waqooyiga ee magaalada kismaayo deeqdan ayay ka koobanta sokora bura bariisa caana iyo saliida iyo weliba unkuhoreyntii la deersiiyaya barakacyaalka ku noolan istanbuul iyo deganyiga dad barakaca ee welibana fursadan helaya dad deerowa tiridiyo boqoliyo toddobaatan qoosa gudoomiye ku-xigeenka guddiga barakacayaalka iyo qaxootiga jubbaland maxamed nuur qatar iyo ku hadalay deeqdun oo la derisiyay qoysaska danyarta ee ku noolana deegaanada istanbuul waxaynu joognaa xarunta istanbuul aagan luglow halkaasaynu maanta farxad weyn ay noo tahay inaanu ku qaybino raashin aana u qaybino dadka barakacayaasha ah ee abaaruhu soo barakiciyeen raashinkaas waxaa ku deeqday oo keentay wakhtigan aadka loogu baahan yahay hay-adda bisha casi ee qatar oon runtii aad ugu mahad celinayna waxayna ku soo aadiyeen wakhti aada munaasab u ah baahi badan jirto dhibaataysan yihiin dadku oo dhibaato baahay oo aad u weyn ay jirto raashinka asagaa wuxuu ka kooban yahay waxaa la gaarsiinayaa ilaa siddeed boqol oo qoys oo magaalada barakac dadka gudaheeda iyo kabaxeedaba ah xaruntan hadda aan joogno waa saddex goobood baa lagu qaybinhayaa oo magaalada gudaheeda halkan aan joogno istanbuul iyo xaggaa hore oo buligaduud agteeda ah siddeeddaa boqol boqol ka mida magaalada gudaheeda dadka tabaalaysan baa la siiyey halkanna afar boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo soddon qoysna xaggaa horea lagu siinhayaa raashinkaas waa raashin dhammaystiran oo aad u anfici doona dadka oo muddo ay ku moodi doonaan laba haafoo bura bariis sokor caano iyo timir waa runtii wax weyn bay ka tari doontaa nolosha dadka barakacyaasha ah ee wakhtigan helaya gargaarka noocan ah aad baanu uga mahad celinaynaa hay-adda bisha casii qatar iyo cid kasta oo barnaamijka gacan ka geysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cusmaan jaamac ayaa mahadnagay hay-adda barakacayaalka iyo qaxootiga jubbaland iyo sidayo xurenga dadka nasiibka waaldaday deeqdanku koytii hay-adda bisha casa
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shaqada ballaaran ay ku soo xuleen jugri ayagoo tiro intaa la eg toddoba kun ilaa siddeed kun oo barakacyaal ay deggan yihiin dhammaantoodna ay baahan yihiin ku kala xushay in ay maaragtay ninba qofba qoysba qoysku ka sii liito intaa yar maanta in wax laga siiyo raashinkan oo ay keentay bisha cas waa raashin aad u qiimo badan tayadiisa ay sarrayso laakiin tiradiisa ay yar tahay waxayna gaaraynin baahida ka jirta jubbaland dhammaanteed iyo degmada kismaayaba sidaas daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa inay baahida halkaa ka jirta ay dib ay iskugu laabtaan ay maaragtay ay kordhiyaan raashiin badanna ay keenaan si ay uga faa'iidaystaan barakacyaal aad u tiro badan waxay la soo kulantay raashinkan wakhti loo baahan yahay oo ah ayada oo ay ku dhacday kala go'an hay-adihii samafalka iyo ciddii wax bixinaysay ee muxsiniintaha dhammaantood ay gaab kaga jirto oo aanan jirin wax hadda bilahan u dhow aanan raashinme la siinin dhaqaalo kalena aan la siinin taa oo weliba ay khatar ku sii tahay la sugayo in la yidhahdo aliina imaanayso diyaargarowga maanta raashinka wuxuu ku soo aaday boyntigii looga baahnaa aad iyo aad baa idinkaga mahad celinaynaa oo dadkii ugu darnaa ee dhibaataysnaa aan siinayno inta u dhexayso niyu buluguduud ilaa yoontooy dadkii ugu masaakiinsanaa oo qaybtooda aan siinayno laba boqol iyo soddon qoys kaas oo ah raashinkii ay bixinaysay hay-adda bisha cas ee khadar oo ka kooban bariis haaf bariise loor bure qasacad caane toban kiilo sokore iyo saddex litir oo saliida iyo laba kiilo timire kaas oo ay ka faa'iidaysanayaan benefishari dhan laba boqol iyo soddon qoys insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inayna noqon doonin bisha cas markii labaad ay noo imaaddo ay imaan doonaan mar kale iyo mar saddexaad oo kale ee dadkan dhibaataysan ee dhibaatada haysata ay barakacyaasha ee soomaaliyeed ee jubbaland ay gaarsiin doonaan